gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo ka hadlay kulan lagu daafurayay som bank ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay sida ay u socdaan mashaariicda laga wado magaalada kismaayo iyo halka ay marayaan dhismayaasha wadooyinka gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa waxauu faahfaahiyey halka ay marayaan dhismayaasha wadooyinka wuxuuna ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan horumarinta deegaanka hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo shaqadii ka socotaa shan wado oo sagaal kilomitr ah waxaan lacagtii haynaa oo raba inaan juulaay bilowno afar waddo haddii alla idmo nofembarna waxaan bilaabi doonnaa oo rajaynaynaa in lacagtoodii aanu helno lix waddo dhammaan waddooyinkaasoo dhali waxay wax ka beddeli doonaan horumarka magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo dhan runtii wax lagu farxo iskama imaan waxay ku yimaadeen dowladnimada haddaan dowladnimo jirin haddaan maamul jirin haddaan amni jirin waxaasi ma yimaadaan hogaamiye ku-xeedyaa joogi jiray sagaal sano toban sano iyo kuwo ka badan midna waxaa ma keenin xasiloonida iyo dowladnimadaa keenta waxaynu u baahan nahay inaynu ka shaqayno dowladnimada inaynu ka shaqayno horumarka inaan ka guurno qabiilka iyo qabyaaladda wixiina soo maray oo qabiilaysnaay waxba qaban waaye waxaynu u baahan nahay inaynu dowladnimo aadno gacmahana isqabsanno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka reer kismaayood dhammaantood qaybaha halka fadhiya iyo qaybaha maqan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shaqadii ballaarnayd oo horumarka magaalada oo ay nagala shaqeeyeen oo u horreeyaan culimowdiinka oo dadka wacyigeliyey oo hadda sheekh axmed siino iyo sheekh cabdirashiid iyo wada magacaabana fadhiyaan waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatada halka fadhida oo nagala qayb qaatay oo adeega bixiya hadday biyaha noqon lahayd hadday korontada noqon lahayd hadday noqon lahayd internetka dhammaan bixiya nagala qayb qaatay waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo shaqadaa nala qabatay waxaan ugu baaqayaa inaan ka wada shaqayno horumarka magaalada waa la tartamayaa soomaaliya iyo adduunkaba waxaa lagu tartamayaa cid kasta meeshay joogto waxay ka qabatay waxaan u baahannahay tartanka inaan qayb ka noqonno waxaan u baahannahay inaan samayno magaalo qurux badan oo soomaaliya lambar wan noqota waxaynu ku samayn karnaana waa wada jir isku duubni isjacayl iyo qabyaaladdu aan iska dhigno waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inaan galno kaalinta ah soomaaliya magaalada u quruxda badan haddii alla intaa reer kismaayso diyaar madaan ka wada shaqayno intaa waxaan kaga shaqayn karnaa midnimo iyo qabyaalad la-aan haddii horumar la samaynayo waxaa dhici kardha in cid badan khasaare gaaro maxaa yeelay magaaladan waxaa loo degay galab caraabo soddon iyo dhowr sano oo dowlad la-aanah wax badan baa la kharibay wixii la kharibay waa saxayna qofkii marka dharbaaxadu ku dhacdo oo meel khariban deganaa waa inu dulqaato waxaan ka shaqaynaynaa cadaalad qofna qof nagama xigo qofna qof kama jecen ilaah bay naga tahay qofkii gurigiisa wax soo gaaran oo ku samin horumarka waxa weeye waa waa nabar dawo fiican leh maxaa yeelay nin gurigiisa mitir ka dumay oo mitir waan ka samaynay oo laami helay wax ka fiican buu helay marka intaan ka wada shaqayno annagana waxaa naga go-an ilaa hortiis oo maanta aanu joogno qofna intaanu ka leexinno oo cadaaladaro qofka aana ku socono ilaa hortiis aanaan samaynayn haddii alla idmo qof walboo ku qanac injineeradu waxay sameeyeen qof walboo ku qanac horumarka magaalada qof walbowna qaybtaada ka qaado qof laga maarmaayo ma jiro